xaafada barwaaqo walibaiyo kumidee taa xaafado iyo deganinga dadka barakaacyaalka ee aana saydio oon baahan in la deersiye adeegyada muhiimkan ee nololiyo gudoomiyaha degmada yab booqday xaafada barwaaqo ee duleedka magaalada meelasaydi oo dhowaan lakuwada in laga dhisa wadooyin iyo guryaal iyo degaanka dadka barakacyaalka ee walibaana meelasay kula kulamaya madaxda hay-ada wada mashruuca guryaalka lanka dhisawa dadka danyartee gudoomiyaha ayaa weliba wuxuu wareysadaya dadka degan xaafadaasay u-socon walkuweydiiya baahiyayo qabana agaasimaha waxda dhululka iyo naqshadeynta magaalada baydhabo xasan macalin iyo weliba uuse ku warbiyay kormeerka gudoomiyaha degmada baydhabo uuse kaseedi goobo wadooyinka iyo guryaalka cusubaadhawanga laga dhiso doona magaalada siiyo an degana dadka barakacyaalka ee booqasho ka suubiyaynaa mayl raayaysaa dhowr wadda oo magaalada la kadhisaay yoona hanoota la qorsheeyahay in la dhis yo dadoo barakacyaal oo beledka mayl raayaysa degan oo guryo lan dhisaay oo mayl raayaysa saasoo kale sabar loogu inshooy walaasho la sii guryo lan dhisa wadooyin lambinaayay saasoo kale naqshado la suubiyay oo way la raayaysa adeegyada bulshada la suubiy oo kajara may la raayaysa mc h iyo iskool iyo may la raawaysa xarumo kale oo caafimaad saasoo kale guddoomiyaha may booqasho ka suubiyeya ini may la raawaysa dadka barakacyaalka ah oo dibudejinta la suubiyo oo degan barwaago ini lan kordhi suuq lan kordhi ini wadooyin lan dhis waxyaabahaas ayaa guddoomiyaha degmada geeka may ka suubiyey kormeer saasoo kale guddoomiyaha way unkumaad nagaana inuusa shaqooyinkii la diyaariyay oo waaxda dhulka diyaaraday oo hay-ada qaarna gacan ku siiyaayan sida hay-adda nrc iyo hay-adda ilow mayla raawisa naqshadooga iyo wadooyinkii qorsheeyan ruusaaraga eediyadan kamahad nagaan waylana mayla raawisa waanu kumahad nagaana siduusa dadaal iyo waqti dheeraad angeli ini
dowlada hoose ee degmada baydhabo iyo weliba iyowade dadaalo laka deeganiyowa dadka muddada dheer ee barakaca ka ee magaalada baydhabo